halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka afemiyada magaalooyinka geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha marjna waa toddoba sannadka labakunyoafaryotobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa sii wada jira idin ku soo gudbinaya aniguaa maxamed cabdi iyo cashe ibraahim maxashacuud
arrintaas waxay ahayd arrinta noogu adag runtii inaan fahamsiinno waxaad dareemi kartaan dad aydaan isku diin ahayn ciidanna aan aqoonin bilaha islaamkana aan waxba ka garanaynin inaan fahamsiinno ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu runtii mashruucaana dad badan baa nagala shaqeeyey waxaanan go'aankii u noqday in annagu maadaama oo ku xidhan tahay ciidaha iyagu bisha iyo dayaxa ay ku xidhan tahay inay nooga dambeeyaan oo xilli alle xilligii la sheego ayay iyagu oggolaanayaan kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir imaamka masjidka abuubakar sadiiq ee magaalada siyaaral ee gobolka washington oo ka hadlaya sharci laga soo saaray fasaxa maalmaha ciidda muslimiinta qodobada kaleed barnaamijka hornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa bariga iyo galbeedka ee ku saabsan arrinta dalka ukrain ayaa aqalka cad ee maraykanku sheegay in khamiistii shalay uu madaxweyne obama u sheegay dhigiisa ruushka valadimir putin in tallaabooyinka moscow ay xadgudub ku yihiin xornimada dalka ukrain hadal uu soo saaray aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay muddo hal saaca telefoon ku wada hadleen xilligaasoo master obama uu faahfaahiyey tallaabooyinka ay washington iyo xulafadoodu ka qaadi doonaan joogista ciidanka ruushka ee jasiiradda krimiya ee dalka ukrain waa kulankii tooska ahaa ee ugu horreeyey ee la ogyahay ee dhex mara labada hogaamiye ilaa markii ciidamo ka socda ruushka lagu arkay dhulka ukrain sabtidii hadalkan aqalka cad ayaa lagu sheegay in master obama uu soo jeediyo dhowr xal oo ismariwaaga diblomaasiyadeed lagaga bixi karo si soo jeedintaas oo lagu sheegay mid u danaynaysa ruushka ukrain iyo bulshada caalamka intaba
madaxa hay-adda qaxootiga adduunka antonio guteres ayaa sheegaya in qaybta galbeed ee jamhuuriyadda afrikada dhexe xil laga sifeeyey badi muslimiinta isaga oo kaalmana ka codsaday golaha ammaanka guteres ayaa u sheegay golaha maalintii khamiista in aanu wax booqasho ah samaynin siddeedii sane ee u dambeysay maadaama ay hay-addu ku kaliftay murugo ka badan tan jamhuuriyadda afrikada dhexe waxa uu sheegay in axmaqnimada ka jirta iyo bini-aadminimo xumid ah ay tahay mid laga argagaxo golaha ayaa ka fakeraya inay ciidamo gaaraya laba iyo toban kun oo xubin ka ah xoogaga nabad ilaaliyaasha oo loo diro jamhuuriyadda afrikada dhexe halkaas oo dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka muslimiinta ah iyo kuwa kiristanka ay ku dhinteen dad badan oo shacaba boqolaal kun oo kalena dhigay hoyla-aan iyo in ay ka qaxaan halkii ay nolosha ku haysteen
dalka jabaan ayaa sheegay inuuna gargaar siin doonin dalka kuuriyada waqooyi ilaa markii ilaa arrinta dadka reer jabaan ee lagu haysta dalka kuuriyada waqooyi arrintooda la xaliyo wasiir reer jabaana oo loo xil saaray dadka la haysto oo lagu magacaabo kieji furuya ayaa v o eda laanteeda afka kuuriyada u sheegay in kuuriyada waqooyi ay fahamto in wax badan ay ku waayeyso haddii aanay xal keenin waxa uu intaasi ku daray in isagu uu kaalin ka ciyaari doono wadahadal kasta oo laga galo kuuriyada waqooyi haddii arrintan xal lagu keenayo horaantii toddobaadkan ayaa saraakiil ka socda laanqeyrta cas ee labada dal ee jabaan iyo kuuriyada waqooyi ay wadahadalan rasmi ahayn ku yeesheen dalka shiinaha saraakiisha ayaa sheegay in wadahadalladu ay culayska saareen sidii loo soo celin lahaa waxaa ka hadhay meydad dad jabaan u dhashay oo ku dhintay dagaalkii labaad ee dunida haddii labada dhinac ay isku raacaan wadahadallada u dhexeeya si lamida si mid dhacay sannadkii labakunyoabaytobankii waxaa loo badinayaa inay wada gaadhaan sidii dadka la haysto loo sii dayn lahaa
subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan hawada idinka leenahay maalintii shalay waxaa bulshada muslimiinta ah ee magaalada siyaaral ee gobolka washington ay ku guulaysatay in maalmaha ciidda ee carafo iyo al adxa ay fasax ka helaan shaqooyinkooda iyo iskuuladooda arrintan ayaa sharci noqotay kadib markii labada gole ee baarlamaanka gobolkaasi ay ansixiyeen waxaa arrintan kaalin weyn ka qaatay qaar ka mid ah bulshada soomaalida oo taageero ka helaya masjidka abubakar sadiiq oo ay isagana soomaalidu gacanta ku hayso maxamed cabdi sandheero stuudiya la fadhiya ayaa khadka telefoonka ee magaalada siyaral waxa uu kula xiriiray sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah imaamka masjidka abubakar waxaana uu marka hore weydiiyey goortii ay hawshani soo bilaabeen
bismi illah wsala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wasaxbi ajmaciin mashruucan waxaan bilownay xilli laga joogo laba sano taqriiban laakiin ma uusan helin in lagu dhagaysto oo usoo gudbo golayaasha gobolkan stateka washington in lagu dhagaysto golaha senadka iyo kan houseka midna muusan helin marka hadda ayaan fursad u helay in hawshaa la qabto insha allah waan gartay markaa maxaad kala kulanteen labada aqal ee koongareeska gobolka washington waxaan kala kulannay ilaahay mahadii ilaahay subxaanahu watacaala baan u mahad celinaynaa runtiina waa arrimo aada iyo aad loogu farxaba kasoo muuqanaya mashruucan oo ah biilka ciidda oo konton iyo kow toddobaatan iyo saddex lambarkiisa uu yahay waa in dadka muslimiinta ee ku nool gobolka washington state ay helaan fasax ciidaha xilliga lagu jiro iyaga oo ka maqnaan kara shaqadoodii iyaga oon ilmihii dhigan jiray iskuulaadka iyo dadweynihii ka shaqaynaya kambaniyada midna aan maqnaansho loo gelinaynin ee si sharci ay ku maqan yihiin waxaan kala kulanay xaqiiqatan wax aada iyo aada loogu farxo markii hore waxaan hor fadhiisanay golaha sanadka dhowr maalmood baan ku laabanay mar walba oon hortagna iyo lijaantiiyo qaybaha committiga kala gadisan waxay nagu qaabilayeen wax aada loogu farxo wayna baasinayeen qolo walba uu kasoo gudbayey ugu dambayntiina maalintii toddoba iyo tobankii bishii aan soo dhaafnay ee february ayaa waxay baasiyeen golaha sanadku biilkii aan wadanay oo ahaa in ciidda fasax ay dadka muslimiinta ee gobolka ku nool oo dhan ay noqdaan waan gartay markaa howskana amaba aqalka hoose goormuu isna ansixiyey aqalka hoose wuxuu ansixiyey maanta ayuu ansixiyey isagana gobolka golaha howska maanta ayay ku dhawaaqeen inay iyaguna ansixiyeen mashruucii aan wadanay waxaa u dhexeeyey runtii wakhtiyo badan oo lagu celinayay guddiyada kala duwan ood garanayso oo waddankan ka shaqeeya sida qeybta cadaaladda qeybta sharciyada qeybta dhaqaalaha qolo walbana way soo baasisay ilaahay xamdigii ugu dambayntii maanta ayuu soo gudbay in la baasiyo wuxuu sugaana waa saxiixa gudoomiyaha gobolka insha allahu taala taasina waa iska sharafeed laakiin maanta waxaan oran karnaa kiiskii aan wadanay iyo mashruuciiba wuu baasay alxamdulilah waan gartay intaad ka warhaysid gobolka washington eed joogtid ma kii ugu horreeyeyba mise waxaa jira gobollo kale oo ay muslimiintu degan yihiin oo arrintan oo kale laga hirgeliyey waa su-aal wanaagsan runtiina waan uga faa'iidaysan inaan message u diro dadka muslimiinta ee gobolada ku nool oo dhan waxaa naga horreeyay annaga gobolka new york ayaa naga horumaray oo arrintan la baasiyey annaga siyaal washington ama statekan washington waxaa la odhan karaa waa kii labaad weeye waxaan uga faa'iidaysan inaan muslimiinta kale dhaho state walba dadka jooga in hawshaan loo kaco oo loo dhaqdhaqaaqo si dadka muslimiintii maalinta maalmaha fasax ay u helaan fasax ay sharci u leeyihiin oo ay ilmahooda iyo reerkooda la ciidaan insha allahu tacaala waan gartay sheekh axmed nuur waxaan ognahay in tirinta maalmaha islaamku ay ku xidhan tahay dayaxa oo ayna ahayn sida tan kale gergeriyanka loo yaqaana amaba masiixiga oo maalin go-aan ayna ku imanin laga yaabo inaanu ku imanin ciid oo rabadaantoo kale laga yaabo sanadkan in soddon la soomo sanad kale in sagaal labaatan la soomo oo ilaa iyo habeenka saqda dhexe laga warsugo berrima ciid baamsa maaha marka bal sideed u waafajinaysaan jadwalka iskuullada iyo shaqooyinka marka ciidda aan la hubin inay berri noqonayso in kale su-aal wanaagsan weeye arrintaas waxay ahayd arrinta noogu adag runtii inaan fahamsiino waxaad dareemi kartaan dad aydaan isku diin ahayn ciiddanna aan aqoonin bilaha islaamkana aan waxba ka garanaynin inaan fahamsiino ilaahay subxaana watacaala wuxuu runtii mashruucaana dad badan baa nagala shaqeeyey waxaanan go-aankii u noqday in annagu maadaama oo ku xidhan tahay ciidaha iyagu bisha iyo dayaxa ay ku xidhan tahay inay nooga dambeeyaan oo xilli alle xilligii la sheego ayay iyagu ogolaanayaan marka qofka kambaniyada shaqada iyo kuwa dadka shaqeeya iyo kuwa iskuulaadka kuwa jaamacaadka nin walba oo hawl meel mas-uul ka yihi ma diidi karo hadduu qofkii muslimkaa yidhaahdo berri isagoon xitaa soo makti hore aan sheegin berri waa ciiddayda hadduu yidhaahdo waa in isla markaaba fasaxiisa horuu ka qaadanaya marka waxay ku xidhan tahay waana u sheegnay wayna og yihiin wayna tixgeliyeen insha allahu tacaala kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed nuur macalin cabdilqaadir oo ah imaamka masjidka abubakar ee seattle washington oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed cabdi xasan oo stuudiyaha la fadhiyo
haweenka soomaaliyeed ee sideedda maaragtay maalinta haweenka adduunka waxay la eegayaan iyaga oo kala mid ah haweenweynaha adduunka laakiin ka duruuska disan khaas ahaan hadda anigu waxaan joogaa magaalada tan muqdisho inkastoo aan xogta dhinka kalena aan maaragtay la soconno haweenka soomaaliyeed midnimo iyo rajo fiican ayay sanadkan u leedahay wayna uga duwan tahay sanooyin naga horreysay waxaa waxaa bilowday noloshii iyo shaqooyinkii iyo horumarkii iyo sii waxaa hilaacaya nabadii dalka soomaaliya waxaana aad iyo aad uga muuqda nashaad iyo bedel iyo waxaana dhinaca kale ka jira duruuf iyo mataqaanaa nolol iyada laftigeeda aada u hooseyso dhinaca marka la eego dadka masaakiinta ah oo soomaaliyeed oo ku waxyeelay abaarihii iyo dagaaladii dalka ka dhacay muddada dheer oo ay ugu badnaayeen caruur iyo maati oo mataqaana iyo haween kuwaasoo iyagoo dalkooda gurihiisa ku nool ku ah qaxooyooyin oo aan haysan nolol u kalanta horta marka hore waxaan salaamayaa v o eeda oo meesha iska gelisay jaaniskan amarse fursadan aan hadda kaga hadlayno arrimaha haweenka aniga waxay ila tahay horta haweenku markii loo eego dhibaatooyinkii xooga lahaa ee lasoo maray muxuu ahaa saddex iyo afar iyo labaatankii sana saddex iyo labaatankii sanadood ee ina soo dhaafay waxa weeye wax maaragtay aada iyo aada xusuus u leh oo maaragtay maskaxda haweenka ku jira haddana waxaa weeye soo kabasha way jirtaa laakiin weli heer lagu naadoon karo oo la odhan karo haweenku meeshii la rabay inay joogaan ma jirto laakiin soo kabasho way jirtaa soo kabasho way jirtaa bismillahi raxmaan raxiim horta waan ku salaamaya adigoo kasoo gasiyeeda haddii la idhahdo haweenka soomaaliyeed dee horta haweenku waxa ay ku nool yihiin wadan iyo dawladday ku nool yihiin marka wuxun bay lamid noqonayaan mar walba xaaladda ay ku nool yihiin sida ay tahay ayay iyaguna xaaladooda ay noqonayso marka haddii aan ka hadlo runtii haweenka somaliland oo kale aan tusaale usoo qaatay xaaladooda siday tahay tusaale waxaa la fahmi karaa halkii laga soo qaaday iyo halka baanta la taagan yahay haweenka somaliland haddii aan dib ugu yaro noqdo yacni doorka ay kasoo qaateen horumarinta amase nabadayntii waktiyadii dagaaladii sokeeye lagu jiray waxaa jiray haweenku in ay ka qayb qaateen yani baaqyo fara badan ay soo jeediyeen shirkii ugu dambeeyey ee nabadaynta aan idhaahdo ee saddex iyo sagaashankii haweenku waxay soo jeediyeen baaq ballaadhan oo ahaa in nabadda bilaa shuruud laga saxeexay maadaama dagaalo sokeeye ay ka jireen markaa somaliland in booliiska somaliland deg deg loo sameeyo shirkaasna lagu asasiyo
iyada oo maalinta berrita ay ku beegan tahay siddeedda bisha maarso maalinta haweenka caalamiga ah ayaa barnaamijka faaqiidaada ee toddobaadka ee galabta waxa uu ku saabsan yahay xaaladda iyo duruufaha dumarka soomaalida codadki aad maqlaysayna waxay qayb ka ahayeen barnaamijkaasi ee galabta ha moogaanina haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waa kan mar kale maxamed cabdi sandheere
kula inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka maxkamad ku taalla dalka masar ayaa talaadadii toddobaadkan joojisay dhaqdhaqaaqa ururka xamaas islamarkaasna amartay in la xidho dhammaan xafiisyada ururku ku leeyahay dalkaasi ururka xamaas waa laan ka mida ururweynaha ikhwaanulmuslimiinka caalamiga ah ee fadhigiisu yahay dalka masar muddo dhowr bilooda ayuunbay ahayd markii isla ururka ikhwaanulmuslimiinka ee dowladda kumeelgaadhkae dalkaasi u aqoonsatay inuu yahay urur argagixiso laamaha kale ee ururku ku leeyahay dalalka kale gobolka ayaa xaaladoodu midba cayn tahay haddaba wixii ka dambeeyey kacdoonkii carabta ee sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii muxuu ururka ikhwaanumusliimiinku faa'iidey muxuuse waayey barnaamijka amuuraha islaamka oon toddobaadkan qodobkaas ku soo qaadanayno ayaa waxaa igala qaybgelaya cabdicasiis calas cartan oo arrimaha carabta islaamka aqoonu leh kuna sugan dalka masar cabdicasiis waxa uu marka hore ka hadlayaa faa'iidooyinkii uu ururka ikhwaanuslimiinku ka helay kacdoonkii carabta wuxuu faa'iidey baa la odhan karaa kow ururka akhwaanku in isaga iyo islaamiyiin badan oo kaleba ay sugeen xajmiga ay shacabka ku dhex leeyihiin intii nidaamyadii dictatoriga ahaa ay jireen ummadda ama gudaha muslimiinta ama dibaddaba waxay ka dhacdhiciyeen dadkani dad aqaliye ah inay yihiin wax shacbiyada inaysan haysan xoogaa qolo yaroo waalwaalan inay yihiin saas darteed aan hadalkoodu mudnayn in la dhegaysto bal ay u cabsi gelin jireen dadka ama gudaha muslimiinta iyo dhulka carabta ama dibaddaba laakiin kacdoonkaas doorashooyinkii dhacay waxay sugeen xajmiga islaamiyiintu si guud ama akhwaanku si gaar ah ay ugu leeyihiin shucuubta dhexdeeda iyo haddii xorriyad dhab ah ay dhacdo sanduuq dhab ah lagu kala baxo cidda shucuubtan hogaaminaysa ama hogaamin karta marka laga reebo dalka tunis waxaa deganaanshala-aani ay ka jirtaa dalalkuu kacdoonku ka bilowday iyaga oo sii kala daran waxaa jira dalal ay dagaal la aafeeyeen sida suuriya waxaa jira kuwo kale sida libiya iyo yemen oo weli la liiqliiqanaya raadkii kacdoonkii dhacay masarna waxay weli ku jirtaa baadigoob ay nafteeda ugu jirto waddamadaas aynu soo xusnay waxaa dhaqdhaqaaqa bulshada kaalin weyn ku leh ururka ikhwaanu muslimiinka marka haddii aynu dhinaca khasaaraha eegno muxuu ururku ku waayey kacdoonkii dhacay waxaa laga lagu khasaaray oo ugu weyn baan odhan karaa dhicisayntii la dhiciseeyey tajribadii ama arrintii u horreysay oo in tabaadul ama la qaybsado oo xukunka la qaybsado ah kadib markii aysan u cuntaminin dad badan oo dadka iyagu xukunka hayn jiray ah taasna kasoo waaqsashadeedu gaar ahaan masar muddo dheer ay u baahanayso inay akhwaanku kasoo waaqsadaan ama kasoo laabtaan sida aan ka aragno dalka masar ururka ikhwaanu muslimiinku waxa uu raacaa hannaanka nabadda waxa uu xubnihiisa faraa in gacanka hadalka ay ka reebtoonaadaan dhib kasta oo soo gaarta xukunkii lagala wareegay ka sokow xigto badan oo madaxda sare ururku ay lahaayeen ayaa lagu dilay fagaaraha raabic alcadawiya oo ay xilka qaadiddii kadib ku dibadbaxayeen madaxdii sarsare ururka ayaa xabsiga la wada dhigay xafiisyadii taageerada bulshadana albaabada ayaa loo xidhay welina waxaa cad in ururku uu nabaddii ku taagan yahay dhinaca kale ururka xamaas oo xubin kaha ururweynahan kana jira dhulka falastiin waa urur hubaysan oo israa'iil ay ishayaan mooyaane gacanka hadal kala hortegay ururka fatax ee talada dalka falastiin haya tusaalayaasha suuriya libiya iyo yemenna waa lasoo qaadan karaa haddaba maxaa lagu micnayn karayaa kala duwanaanshaha tabaha iska caabinta ee la raacayo maxay tabahaasi u yihiin kuwo nabadeed sida dalka masar meelo kalena ay u yihiin iska caabin hubaysan sida falastiin qadiyadan guud ee ah akhwaanku inay ama nabad isticmaalaan ama ay xabad isticmaalaan afar shay ayaa marka xadidi karta afartaas waana kulmi kartaa laba ama saddex ama wax ka midhiina waa kulmi karaa arrimaha marka ayaa saamayn kara in qodobkan laga dhabeeyo iyo in kale kow juquraafiga markaas la joogo nooca loolanka meeshaas ka jiro waxa uu yahay marxaladda markaa ay dadkaasi marayaan iyo fahamka ay qadiyadan u fahmaan xamaas oo kale kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii markii la aas aasay akhwaanka guud ee masar waxay yidhaahdeen qori ha qaadanina laakiin way diideen gacantayna ku dhufteen waxayna go-aansadeen inay qori qaataan yuhuuddana qori uga hortagaan lidaalika waxay isu arkeen xasba iyaga say isu arkeen fahamkooda juqraafiyan marxaladda la joogo nooca loolanku inuu ka duwan yahay inta masar iyo akhwaanka meelaha kale qaarkood haysata sidaas ayay marka iyagu faham gaar u ah oo ku saabsan qodobadaas aan soo sheegay u isticmaaleen ilaa maantana ay u taagan yihiin saas oo kale ayaa waxaa laga yaabaa kuwii suuriya iyo kuwii libiya xataa oo shacabku isaguna uu sidaas u wada kacay inay isu arkeen in ay kaga duwan yihiin albaabkan ama darishadan guud ee ah in nabad wax lagu doono laakiin maadaama albaabadii oo dhan xirmeen maadaama xabad ay ku socoto maadaama dil keliya qofkii uu ku dhacayo inuu marka ka jawaabo oo uu naftiisa difaaco ayay qolooyinkaasi isu arkeen halka qolooyinkii wax un xorriyad ah ama haamish ama gaab yarba allaha ka dhiga haystay ay iyagu marka gaabkaas ama haamishkaas xorriyadda ah ka faa'iidaysteen qiyaastii dalka qatar waa dalka keliya sida badheerkaa u taageeray kacdoonnadii ka dhacay dunida carabta taageeradaasna waxaa inta badan loo micneeyey taageero la siinayo ururka ikhwaanu muslimiinka dalka qatar waxaa ku yaalla telefishinka raadku yeelashada badan ee aljaziira haddaba siyaasadda qatar ee u janjeedha dhinaca kacdoonka iyo baahinta telefishinka oo u badan tebinta wararkaas ma la odhan karaa waa faa'iido iyo taageero uu helay ururka ikhwaanu muslimiinku cabdicasiis calas cartan ayaa mar kale sharxaya waxaan odhan karaa qatar akhwaanka keliya ma ay garab istaagin laakiin marar badan waxay garab istaagtay ciddii markaas ay u aragtay inay iyagu xaqa ku taagnaayeen ee la dulminayay waa maragii ay soo galeen etoobiyaanku soomaaliya xaakimtii markaas dagaalamaysay ayay garab istaageen lubnaan markii israa'iil laba kun iyo lixdii ku duushay ee ay baabi'inaysay qatar lubnaan bay garab istaagnayd diyaaraddii u horreysay iyadoon dagaalkii dhammaana amiirka qamar qatar ayaa ka degay suudaan iyo daarfoor iyo howl badan oo ay ka qabteen oon carabta kale qaban ayaa jirto dhexdhexaadin ah iyo tanmiyo iyo horumarin ah waxaa marka ka wadaa qatar hadba ciddii marka iyadu ay u aragto inay dulman tahay ayay garab istaagtay hadiyadu marka waxa weeye akhwaan keliya maahane xataa meelo kale oo dulmi ka jiro ayaa las lagu yaabaa marka in la isku khilaafo qatar siyaasadeeda marka kolley intii muddo ahba khadkaas ayay haysay waxaan filayaa marka inaysan qatar ku qaldanayn in shacab doortay nin madaxweyne ah in la afgembiyo ciddii dooratay aysan gar lahayne ay saxan tahay ciddii garab taagnayd ninkii la doortay ninkii kaloo doorasho ku soo baxana lagu saacidi lahaa sida ayaan odhan
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkuon maanta ku soo qaadannay faa'iidadii iyo khasaarihii uu ururka ikhwaanu muslimiinku kala kulmay kacdoonkii dunida carabta ka dhacay intaynu barnaamijkan oo kalaha mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegaa sidaas iyo jimco wanaagsan
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere iyo barnaamijka umuuraha islaamka ayaad la socoteen halkaad kala socoteenna waa idaacadda aroornimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a maxamed cabdi iyo mar kale iyo xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeenna saakiya caalamka maantana waxaynu ku soo qaadan doonnaa tartamada kubadda kolayga ee dalka maraykanka waxaana ila falanqaynaya mahad axmed muuse cawaale oo ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohaayo mahad haddaan marka hore ku weydiiyo xaggee bay marayaan tartanadii kubadda kolayga ee dalka maraykanka sandheero maasanta waxay marayaan xilligii u dambeeyey oo waxaa loo diyaargaroobaya play offkii ama wakhtigii sarareebka loo gudbi jiray marka labada conference west iyo eastka waxaa laga rabaa sideed team marka hadda waxaa loo dagaalamaya labada boos oo ugu koreyso oo hadda ay westkana isku haystaan oklahoma city iyo isku haystaan san antonio dhinaca eastkana waxaa isku haysta miami heat iyo indiana pacers ayaa isku kala dhegan waxaa loo tartamayaa kaalinta koowaad oo u masaabaxayso cidda ku guulaysato markaa inta ka harta isreebreebka inay ciyaarta u dambeyso mar walba ay ku dheelaan gurigooda waan gartay markaa taa koowaad waxay u ogolaanaysaa kooxdii guulaysata in hoygeeda lagu ciyaaro mar walba mar walba ciyaarta dabaaqda lagu ciyaaro ciyaaraha furitaankana lagu ciyaaro marka halkaas waxay siinaysaa kooxdaasi advantage ama si janis bay helayaan waan gartay marka yaa la isleeyahay galbeedka way ka soo baxayaan yaa la isleeyahay bariga way ka soo baxayaan galbeedka waxaa isku haysto oklahoma city ayaa number one u badan tahay inay kusoo baxayaan oo uu hogaaminayo laacibka weyn kevin duran dhinaca kale ayagana waxaa ku xigo oo rabaan inay ka qaadaan waa san antonio waa nimankii sanadkii hore yimaadeen finalka oo team duncan ay u dheelaan marka labadaa kooxood ayaa isku dhow waxaa udhexeysa laba game hadda intay marayso dhinaca bariga waxaa iyagana isku soo haray miami heat oo sanadkii hore qaaday iyo indiana indiana ayaa hadda waxay ka horeysaa saddex ciyaarood indiana waxay badisay afartan iyo lix miamina waxay badisay afartan iyo saddex marka weli ciyaaro dhowr iyo toban ayaa haray halkaas ayay isu dhow yihiin lama qiyaasi karo laakiin sida la leeyahay indiana waxaa ka waaye aragsan labran james laacibkii adduunka ugu wanaagsan iyo kooxdiisa oo waxaa laleeyahay aakhir ayaga kow kusoo bixi doono dhinacan kalena ninkaa la dhaho kevin duran iyo kooxdiisa oklahoma city ayaa loo badinaya waan garta haddayba dhacdo in kooxa aad sheegtay soo baxaan oo ciyaarta kama dambaysta isugu yimaadaan sida la filayo amaba dadku ay saadaalinayaan kooxda ka socota magaalada miyaami ee gobolka florida iyo kooxda oklahoma ee ka socota gobolka oklahoma marka kooxdee la isleeyahay koobkay qaadaysaa oo way guulaysanaysaa way wada ciyaareen wada ogtaa koobkii ugu horreeyey labram wuxuu ka qaaday oklahoma city laakiin hadda waxaa la isku raacay inay waaye arag noqdeen ooy laacibinimadoodii soo wanaagsanaaday oo hadda laacibkooda uu yahay m v b-ga sanadka laakiin maraykanku dabeecad bay iska leeyiin waayo aragnimaday qiimeeyaan waxaa la aaminsan yahay haddii laisugu yimaado finalka in labran james iyo kooxdiisu ay leedahay waayo aragnimo ay laba jeer koobka ku qaadeen marna laga qaada saddexdii sano u dambeysana final ayay yimaadeen marka miami ilaa laga badiyo waxaad u malaysaa sidii chicago kale xilligeedii lekers inay ku jiraan
aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mahad axmed muuse cawaale oo ila falanqeynayay ciyaaraha kubadda koleyga ee dalka maraykanka halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatanna wararkii caalamka kuwoodii ugu door kalona aan caasha ka codsado mid iyo laba caasha waa tahay maxamed xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa bariga iyo galbeedka ee ku saabsan arinta dalka ukraine ayaa aqalka cad ee maraykanka waxa uu sheegay in khamiistii shalay oo madaxweyne obama uu u sheegay dhigiisa dalka ruushka valadimir putin in tallaabooyinka moscow ay xadgudub ku yihiin xornimada dalka ukraine hadal uu soo saaray aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay muddo hal saaca ah taleefon ku wada hadleen xilligaasoo master obama uu faahfaahiyey tallaabooyinka ay washington iyo xulafadeeda ka qaadi doonaan joogista ciidamada ruushka ee jasiiradda kremiya ee dalka ukraine madaxa hay-adda qarab madaxa hay-adda qaxootiga adduunka antonio guteresna waxa uu sheegayaa in qaybta galbeed ee jamhuuriyadda afrikada dhexe laga sifeeyey badi muslimiinta isagoo kaalmana ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay aad baad umahadsan tahay caasha haatana dhinacii sugaanteenu jallaacinaya waa heestii talo iyo fanaaniintii nuur daalace iyo nimcay heesin caraale
wuxuu qofka tararsadu nolosha taaba khalqigo tacabka tii dhigatayba qiyaama lagu tirshaa qiyaama lagu tirshaa tiraa hore waxay ahayd iyada waxuu ahaa tartidii talada adiga ku nuul salaadii taagabku tukadi ruuxee muslimiin wuxuu qofka tararsadu nolosha taaba khalqigo tacabka tii dhigatayba qiyaama lagu tirshaa qiyaama lagu tirshaa laba talabaati tusmiya khayr noogu jiro jinaayada nartayo rabbow cadaabta hano tukumin arabow laba talabaati tusmiya khayr heestaasi talo iyo codadka labada fannaan nuur daalaca iyo nimco yaasiin ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamka intaan mar kale hawada ku kulmayno dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa jimco wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.